بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد si urursan inta ilaahay subxaanahu watacaala inooga furo waxaynu ka hadli doonaa faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo ahayd hablihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam gabadhii ugu yarayd isla markaana ahayd gabadhii ugu jeclaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam sababtuna ay ahayd iyada oo qeyb weyn ka soo qaadatay noloshii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo diinta maanta aynu hoos hadhsanayno iyo dacwadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam culammadu waa ay isku khilaafaan oo qola ayaa tidhaahdaa gabadh ka yarayd baa jirta iyada iyo ummu kalsuum laakiin riwaayaadka saxiixa ah ee sugan waxa ay sheegayaan in iyadu ay ugu yarayd hablihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo sida uu ka waramay alimaam shamsudiin addahabi lagu magacaabo ummu abiiha waxay ahayd hooyadii aabaheed baa la gaarsiiyey fadliga ay leedahay darteed oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hooyooyinkiisii ayaa lagu daray waxaana loogu daray dowrka iyo meesha ay ku lahayd noloshii iyo dacwadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam darteed waxaa in xusid mudan iyadoo khadiija bintu khuwaylad oo ahayd hooyadeed isla markaana ahayd hooyooyinkii mu'miniinta gabadhii ugu fadliga badnayd oo iyadana taariikhdeeda aynu kasoo hadalnay oo iyaduna si gaara hablaheeda uga jeclayd ayaa iyaduna xusid mudan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa la tilmaamayaa in inintiisa ugu yari ay dhalatay in yar ka hor waktigii lasoo saariyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka hor waxaa culimmadu ay ka waramaan faatima azahraa in ay magaratay ku garaadeysatay iyada oo magaratay gabadh ah muslimada hooyooyin walaaladeedna ay yihiin dad muslimiinah oo rumaysan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa in xusid mudan oo in la tilmaamo ay tahay sida aynu ka waranay dadkii ugu horeysay ee culeystay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo ahaa quraysh raggii ugu waaweynaa oo kamid ahaa abulahab oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam adeerkii ahaa abuljahl binu hashaam ubaya binu khalaf iyo caas binu wail iyo nadr binu xaaris iyo umu jamiil bintu xarb iyo cutba binu rubeyca iyo caqbata binu abi maciid iyo umaya binu khalaf dadkaasi waa dadkii quraysh u talinayey waxay ahaayeen dadkii coleystay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam bilowgii dacwadda waxaa in la xuso ay tahay colaada faraha badan leh ee runtii ay u qaadeen qurayshi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa la logay oo la qabay faatima bintu rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam waxaa kamid ahaa waxyaalihii uu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam inantaa uu ku jeclaystay faatima iyadoo dacwadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam difaaceedii iyo sabirkii loo sabriyey iyo wax ka qabashadeedii kala qeyb qaadatay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam riwaayadka sugan waxa ay sheegayaan maal maalmaha kamid a iyadoo ay qoreyshi fadhido xaramka gudihiisii ayaa abuljahl ayaa waxa uu yidhi war waa kaa maxamed tukanaya ee ina dhex fadhiya ee muujisanaya wixii aynu diidanay iyo diintii cusbayd ee uu soo kordhiyey waxaanan kusoo maray mar dhaweyto dooxii halkaa ahaa ee qashinka lagu daadin jiray neef geela oo la qalay oo uuskiisii iyo qurunkiisii uu halkaa yaalay talow kuma ayaa maanta inta uu soo qaado saaraya maxamed dekadiisa ninka loo yaqaano caqbat bin abi maciid oo runtii ninkii ugu akhlaaqda xumaa ahaa dadkii meeshaa fadhiyay ayaa kacay oo yihi aniga ayaa ku filan arrintaasi intuu soo qaaday ayaa waxa uu dul saaray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo sujuudsan nabigu caleyhi salaatu wasalaam markii la saaray bay ku qosleen markaasay aada ugu farxeen rasuulku caleyhi salaatu wasalaam isaga oo sujuudsan oo madheertii iyo qashinkiina ay saaran yihiin neefka geelaha ahaa oo runtii isla haddii aada la kacdo way kugu dilaaci doontaa ama dee qoyaankiibaa kugu wada daadan doona saxaabadiisii itaalka darnaydna aanu midna ku dhiiran inuu ka qaado ayaa waxaa timid faatima bintu rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam dabeeta inta ay usoo degdegtay ayay ka qaaday rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaanay runtii hadalla ad adag kula hadashay kuwii qosqoslayey oo u kamid ahaa abuljahl iyo kii saare oo ahaa caqbata bin abi maciid arrintaasi waxa ay runtii noqotay difaacii ugu weynaa ee ay u gasho faatima iyadoo daa'iman ag taagnaan jirtay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam rasuulku markii uu salaada dhamaystay isaga oo ilaahay u ashkatoonaya waxa uu runtii ku yidhi allahuma calayka bishayba bin rubeyca allahuma calayka biabi jahlin bin hishaam allahuma calayka bicaqbata bin abi maciid allahuma calayka biumaya bin khalaf ilaahay waxaan kugu ashkateynayaa shayba iyo abuljahl iyo caqba bin abi maciid iyo umaya bin khalaf iyadoo uu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ka murugooday dhibaatadii ay ku sameeyeen iyo madheertaa ay saareen oo iyagu ay sabab uhaayeen waana kuwii ugu horeeyey ee ku dhintay dagaalkii ugu horeeyey nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu la galay nimankii qureysheed meelaha ilaahay uu ugu goodiyeyna waxaa ka mid ahayd aayadii suuratu shucaraa ku jirtay ee laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibu wa ay ogaan doonaan kuwa dulmiga falay meesha yacni loo gadoomayo ee la tegi way ogaan doonaan baa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi idan taas waxa ay tilmaamaysaa faatima jacaylkii gaarka ahaa ee rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu uhayay oo runtii sababta ugu weyn ee keentay ay ahayd ka warhaynta ay ka warhayn jirtay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan maal maalmaha ka mid ah iyadoo rasuulku uu jecel yahay inuu soo baxo oo suuqa usoo baxo ayaa waxa waxaa kasoo horeysay inantiisa faatima bintu rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam dabeeto waxa ay maqashay quraysh oo tashanaysa oo uu ka mid yahay abuljahl ninkii la odhan jiray iyo kooxdiisii kale iyagoo le maanta maxamed marka uu inoo soo maro inagu hadlaya nin walowba dhinacaaga qabso o waa in maanta dhimashadiisu ay istaagto weyn dabeete dib bay u noqotay iyadoo u waramaysa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo aada u ogeysa waxaanu ku yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam isagoo ku kalsoonaa ilaahay subxaanahu watacaala iyo dariiqiisa wax kusoo gaadha in ilaahay dartii uu yahay yaa bunaya laa tabkii faina allaha tacaala maanicun abaak inantaydiiye ha ooyin waayo ilaahay waa kii ilaalinaya ee ka ilaalinaya kuwa doonaya inay wax yeelaan aabbaha ayaa u ku yihi rasuulku calayhi salaatu wassalaam rasuulku wuu soo baxay oo xagga xaramku u soo baxay waxaanu runtii qaatay ciid isagoo ku daadinaya oo lashaahat ilwujuuh yacni indhihii indhahaydin haleelaan oo qaar indhahoodu ay daboolmaan noqda uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wassalaam ciiddiina uu daadinayo waxaana runtii la yidhaahdaa nimankii tashanayey iyo kelmadii rasuulku calayhi salaatu wassalaam uu yidhi oo runtii quwaddii ilaahay ay la socotay ayadu da in la saaray uun busto oo midna aanu nebiga calayhi salaatu wassalaam usoo jeeday waxaa xusid mudan faatima oo agjoogaa faraha badan ee ay ag joogtay rasuulka calayhi salaatu wassalaam iyo waxtarkiisa uu ku colaystay quraysh kii ugu dhibta badnaa oo abuljahal la odhan jiray riwaayaadka runtii sugan waxa ay sheegayaan maalin maalmaha ka mid a ayaa ninka loo yaqaana abuljahal ayaa wuxuu arkay faatima oo soo socota dabeeta cadho badan baa qabatay oo yihi war idintaa yar ayaa wax aanu yeeli lahaynba naga hortaagan oo daa'iman hadday waxqabad tahay iyo haddii ay war ugeyn tahay iyo hadday tahay difaacba ag taagan nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa la yidhaha iyadoo soo socoto aan arkayn buu dhirbaaxay dhirbaaxo aada iyo aada u kulol dabeeta inan da-yar bay ahayd oo caruura arrintii baa ku weynaatay dareen fara badanna runtii way ku samaysay dabeeta way fikirtay waxay u tagtay abaa sufyaan binu xarb oo runtii markaasi quraysh kala saari jiray odayaasheediina kamid ahaa inkastoo isaguba haddana uu nebiga calayhi salaatu wassalaam necbaa haddana carabi dhaqanadii ay lahayd waxaa kamid ahaa in dumarka la ilaaliyo waxaanay ku tiri ya abaa sufyaan ma waxaad oday ummadda ugu tahay in abuljahal oo hablaha ku dhirbaaxo suuqa gudihiisa dabeeta abaa sufyaan binu xarb oo runtii cadhaysan oo daa'iman ay iskaga dhawaayeenna dee nebiga calayhi salaatu wassalaam oo odayga shanaad ay iskugu iman jireen rasuulka calayhi salaatu wassalaam abaa sufyaan binu xarb binu abilcaas binu cabdi shams binu cabdi munaaf halka uu ahaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam maxamed bin cabdillaahi bin cabdilmudalib bin hashim bin cabdi munaaf halkaasay iskaga imanaya waxa uu geeyay abuljahal waxa uu ku yihi waa kaasi waad aragtaaye waxaad ku dhufataa dhirbaaxadii uu kugu dhuftay dhirbaaxo leeg oo kulul dabeeta intii in leeg ayaay ku dhufatay faatima markii ay soo noqotay ay u timid rasuulka calayhi salaatu wassalaam iyadoo uga waramaysa wixii maanta dhacay oo ay kamid ahayd abuljahal sidii u dhirbaaxay iyo sidii ay ugu ashkatootay abaa sufyaan binu xarb iyo sidii wanaagsanayd ee uu yeelay nabigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu yihi allahuma laa tansaha liabi sufyaan waa u duceeyey ilaahayow ha ka iloobin abaa sufyaan abaalkaa uu galay ee uu ii galay aniga ee uu galay faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waana halka culimmadu ay ka yidhaahdaan sabab baa ilaahay uga dhigay abasufyaan bin xarb oo runtii kamid ahaa odayaasha qureysheed inuu islaamo oo nasiib uu u helo halka abuljahal aanu nasiib u helinoo uu runtii gaalnimo ku dhintay waxaa xusid mudan faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo iyadu sidaa ku ahayd rasuulka calayhi salaatu wassalaam iyo hooyadeed oo runtii ay ku aragtay iyadoo daa'iman nebiga calayhi salaatu wassalaam ag taagan oo la ag taagan adduun iyo muxuu ahaaye talo iyo muxuu ahay toosin iyo maxay ahayde isberbertaag oo ay ka dhaxashay hooyadeed khadiija bintu khuwaylad sidii aynu taariikhdeeda kaga soo waranay waxaa runtii la yidhaahdaa sanadkii tobnaad ka hor oo ah sanadkii toddobaad ayaa waati qurayshi go-aan ku gaadhay inaan loo taaghelin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo kuwa rumeeyey dacwaddanina ay sidaa ku soconayso laakiin ay ku habboon tahay in la cunaqabateeyo dabeeto waa la cunaqabateeyey waxaana quraysh go-aan ku gaadhay in reer beni hashim oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam reerkii uu ka dhashee iyo inta muslimiinta ee rumaysay aan waxba laga iibin waxna aan laga iibsan islamarkaana wixii xataa dumar ah ee reer beni hashim iyo reer beni cabdilmudalib laga qabayna in loo furo oo lasii daayo ayay go-aan ku gaadhin arrimahaasi waa arrimaha keenay abilahab oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam adeerkii ahaa labadii inan ee uu dhalay ee cutba iyo cutayba inay furaan yani hablihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam arrintaasi waxay runtii keentay cunaqabateyntu dhib badan bay ku keentay nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo reer beni hashim ilaa xad culimmadu sida ay ka waramaan la yidhaahdo saxaabadu waxay gaadheen markii ay raashin waayeen inay geedaha cunaan oo debnahooda waxaa ka samaysmay faruuryo geedihii ay cunayeen darteed faatima bintu rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam hooyadeed iyo iyaduba xanuun baa kasoo gaadhay iyagoo ilaalinaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo raashinka yar ee la helo iyo wixii guriga soo gala ee si dhuumasho ah ugu yimaada sidii ay iskaga ilaalinayeen ee ay rasuulka ugu difaacayeen caleyhi salaatu wasalaam ayay xanuunsadeen sanadkii tobnaad oo markii ay dhammaatay cunaqabateyntu ahayd oo saddexdii sanadood ay dhammaadeen ee la jaray saxiifadii oo ilaahay dad uu u diray ayaa waxaa dhimatay khadiija bintu khuwaylad oo sababta ugu weyn ay ahayd dhibaatadii iyo gaajadii kasoo gaadhay allahuma salli calaa maxamedin cunaqabateynta iyada ah waxaa iyada laftigeedu uu xanuun kasoo gaadhay faatima bintu rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam oo la wehelisay sanadkaa tobnaad yani caamulxusni baa loo bixiyey sanadkii murugada waana sanadkii uu ay dhimatay khadiija bintu khuwaylad oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam garabkiisii koowaad ahayd iyo allahuma salli calaa maxamedin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam adeerkii oo gaashaankiisii ahaa abadaalib waxaa sidoo kale faatima kasoo gaadhay yacni murugada nabiga caleyhi salaatu wasalaam murugo leeg dhimashadii hooyadeed waxaa xusid mudan rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markii uu hijroonayey ka hor oo ah maalintii uu u baxay daaif rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ee quraysh markii ay dhib badan ula timid uu is yidhi daaif iragaad waataynu kasoo waranay taariikhda rasuulka caleyhi salaatu wasalaam nebiga in dhib badan lasoo gaarsiiyey oo reer beni sakiif oo daaif deganaa ay ku direen dadkii aanay ku filnayn maskaxdooda oo lasoo dhagaxeeyey ilaa xad dhiiggii laabta ka yimid iyo kii madaxa ka yimid iyo kii dhabarka ka yimid ay buuxiyeen marka uu istaago nabiga caleyhi salaatu wasalaam gomadihiisa idan rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markii uu u yimid ayaa gabadhiisii khadiija bintu khuweyladna way dhimatay ee ka maydhi jirtay waxuu la soo gaadha dareen ahaan uga maydhi jirtay dabeeto faatima ayaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka maydhay wixii dhibee soo gaadhay iyadoo soo dhaweyneysa aabaheed markii uga waramayna oohin bay qabsatay dabeeto rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu uga waramay in ilaahay subxaanahu watacaala dacwadiisa uu isagu ilaashanayo isaguna uu ku sabri doono ayuu uga warramay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam rasuulku markii uu hijrooday wuu ka tegey faatima waxaanu kaga tegey iyada iyo gabadhiidii sawda bintu zamaca iyo caaisha oo markaasi u doonanayd rasuulku caleyhi salaatu wasalaam muddo kadib ayay kasoo daba hijrootay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxaana runtii la yidhaahdaa quraysh markii ay maqashay soo bixitaankii faatima iyo sawda waxay yidhaahdeen kuma ayaa maanta ka daba tegaya inantaa maxamed oo wax soo yeelaya ninka loo yaqaano xawayris binu nuqeyd alqurashi ayaa ka daba tegay dabeete waxaa la yidhaahdaa awrkii ay fuushanaayeen faatima iyo umu kalsum bintu rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam ayuu riday ilaa xad mathalan dhaawac uu halkaa kasoo gaadhay oo xawayris waa dadkii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam berigii dambe uu lahaa yani halkiisa ha lagu dilo oo cali bin abi aalib ayaa bedelay dagaaladii dambe ee muslimiintu ay la galeen nimanka reer qurayshe faatima bintu rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam waxay soo gaadheen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyaga oo yani nabad qaba laakiin dhibi ay kasoo gaadhay awrkaa uu riday ninkaa dhibta badnaa ee xawayris la odhan jiray faatima markii ay timid magaaladii magaratay madiina ee muddo ay la nooleyd aabaheed ayaa saxaabadu waxay aada u jeclaayeen in ay la xidhiidaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam abubakar baa u yimid rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaanu ku yidhi yaa rasuul allah waxaan jecelahay inantaasi toosnideedu ay badan tahay ee cilmigaagii iyo fahamkaagiiba qaadatay ee dacwaddiina qeybta weyn ku lahayd ee adiguna dadka aada ugu kalgacaylka badan tahay ah inaad isiisa ayuu ku yidhi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam dabeed rasuulku waxa uu ku yidhi may eh waxaan la sugaya qadarka ilaahay subxaanahu watacaala abubakar oo dadkii uu ugu jeclaa ahaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam isla markaa siiyey inantiisii caaisha bintu rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam caaisha bintu abi bakrin siiyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa rasuulku sidaa ku yidhi dabeete cumar binu khadaab oo isaguna ahaa saxaabadiisa saxaabigii labaad ee ugu jeclaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ayaa sidii si la-eg isaguna rasuulka u yimid oo ku yihi yaa rasuul allah waxaan doonayaa inaad isiiso faatima bintu rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam waxa uu ku yidhi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam kelmadii kelmad le isagoo leh faatima waxaan la sugayaa qadarka ilaahay labadoodii ayaa dib u tashaday dabeete waxay yidhaahdeen war rasuulku caleyhi salaatu wasalaam faatima cid baa ilaahay sabab uga dhigayaayo malaha in cid kale uu guuriyo ayaa uu doonaya ee cali bin abi taalib aynu ku boorino aynu ku nidhaahno war fursadaasi ka faa-iideyso waa fursad banaane dabeete cali bin abi taalib bay u tageen abubakar iyo cumar bin khadaab radia allahu canhu iyaga oo ku leh waxaad weydiisataa faatima rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dabeete nabiga caleyhi salaatu wasalaam buu u tegey waxa uu ku yihi yaa rasuul allah isagoo aada u xishoonaya waxaan doonayaa inaad ii guuriso faatima rasuulku wuu ilka caddeeyey dabeete waxa uu ku yidhi isug waana halkii runtii uu la rabay faatima wuxuu u tegay faatima wuxuu ku yihi waxaa ku doonayaa yani cali bin abi taalib oo ibnu camika ah bal ka waran dabeete waxa ay ku tiri yaa rasuul allah wixii aada ii garato waan ogolahay inkastoo aan u malaynayo aabama waxaad iigu tala gashay yani cali oo maanta faqiira oo aan adduun badan haysan oo aada og tahay adduunkiisa ma isaga uunbaad ila sugaysay bay ku tiri rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dabeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi maa laka yatabkiina yaa faatima wallahi laqad ankaxtuka akharahum cilman wa afdalahum xilma wa awalahum silma ilaahay baan ku dhaartaye maxaad la ooyeysaa buu ku yihi yaa faatima waxaan kuu guuriyey kii uga cilmiga badnaa ee ugu fadliga badnaa dulqaad ahaan ee maca daalika ahaa kii ugu islaamnimada horreeyey marka cali bin abi aalib caruurta ayaa la yidhaahdaa ayuu ugu horreeyey sida culammadu ay sheegaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaasi ayaa waxa uu ugu guuriyey cali bin abi aalib fatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaana la yidhaahdaa waxa uu ku yidhi cali bin abi aalib isagoo cali ahaa garabki garbihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid kamid a oo runtii difaaci jiray dagaalkii bederna qeyb weyn ku lahaa oo kuwii dhibay rasuulka calayhi salaatu wasalaam badankooda gacantiisa ay ku dhinteen isla markaa uu soo koriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo agtiisa ku barbaaray ayaa waxa uu ku yidhi maxaad inoo haysaa buu yidhi si faadimo hawsheeda aynu u dhamayno wuxuu ya rasuul allah waxuma haya waa ina dircuk alxutamiya oo diricaagii aada ku dagaalgeli jirtay ee seefaha burburin jiray miyaanad haynin buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maya waan hayaa buu yihi wuxuu ihi soo yibi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta diricii ayaa u suuqa geeyey afar boqol oo dirham ayaa laga siistay cali bin abi aalib waxau ku yihi afartaa boqol ee dirham yacni inoo soo qaad buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo qeyb kamida waxa aada ka dhigtaabaa uu ku yidhi yani wixii udgoonka loo isticmaalayay qeybna waxa aada ka dhigtaa alaabtii buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inta kalena inoo hay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete anas binu malik ayaa rasuulku uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam indaliq wadcu lii abaa bakrin wa cumara wa cuhmaana wa talxata wazubayr bicidatihim min alansaar waxaad igu yeedhaa bu yihi abaabakrin iyo cumar iyo cuhmaan iyo talxa iyo zubayr iyo ragga lamidka ah ee ansaarta kamid a igu yeedh buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeto waxaa soo xaadiray guurkaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa muhaajiriinta raggii uu ugu horeeyey iyo allahuma salli calaa maxamed ansaartiisa kuwii ugu waaweynaa ayaa soo xaadiray yani guurkaa isaga ah ee cali bin abi taalib uu guursanayey faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaana runtii la yidhaahdaa cali bin abi taalib baa kacay isagoo leh alxamdu lilah liancumihi wa ayaadiihi waashhadu an laa ilaaha ila allahu shahaadatan tabluquhu waturdiih وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنته فاطمة على صداق مبلغه أربعمائة درهم فاسمعوا ما يقول واشهد markii uu ilaahay mahadiyey kadib waxa uu yidhi waxaan qirayaa in ilaahay uu keliyahay oo runtii qiris xaqa ah kaasi waa rasuulkii ilaahay buu yidhi waxa uu ii guuriyey inantiisii faadima waxaanuu iigu guuriyey meher afar boqol oo dirxama dhagaysta oo maqla wuxuu idin yidhaahdana ayaa yihi cali bin abi taalib dabeete nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa hadlay alxamdu lilahi almaxmuudi binicmatih almacbuudi biqudratih almutaacu lisuldanih almahsuubu ilayhi min cadaabih annaafidu amruhu fii ardihi wa samaa'ih aladii khalaqa alkhalqa biqudratihi wanayarahum biaxkaamih وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام انت مركي وإلهي سبحانه وتعالى سفوين كيسا كغور رمي وكبل عبي أيوحى وكور رمي سير وكوبا إن الله عز وجل جعل المساحرة نسبا لاحقة وأمرا مفتردا يعني إلهي سبحانه وتعالى وحا وكدغي حدد نمضه yani nasab ishaleelaya iyo arin yani magaratay farada oo nolosha kusoo kordhay buu ka dhig wahuwa aladii khalaqa min almaai bashara fajacalahu nasaba wasihra wakana rabuka qadiira dabeeto aayaddaasi ayuu akhriyay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam suurat lfurqaan ku jirta rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yihi ina allaha tacaala amaranii an usawija faadimata min caliyin waushhidukum ani sawajtu faadimata min caliyin calaa arbacati mithqaali fidda wuxuu yihi ilaahay waxa uu ifaray maadaama ilaahay subxaanahu watacaala ifaray inaan u guuriyo faadima cali bn abi aalib idinkana marag baan idinka dhigaya ayaa yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam sidiiba rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ugu duceeyey isagoo runtii ku leh baaraka lahuma wa adaaba naslahuma wajacala naslahuma mafaatiixa alraxma wamacaadina alxikma wa amna alumma aqulu hada waastaqfiru llaha lii walakum waxa uu ku yidhi ilaahay haisu barakeeyo tarankoodana ha wanaajiyo ha kana dhigo miftaaxi raxmadda iyo macdantii xikmadda ayaa u yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam cali bn abi aalib ayaa markii intaa uu yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ayaa uu sujuud shukriya ilaahay dartii uu dhacay waxaana runtii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markii uu kasoo kacay ku lahaa baaraka allahu lakumaa wacalaykumaa waascada jaddakumaa waakhraja minkuma alkasiira atayib ilaahay haydin barakeeyo korkiinana ha barakeeyo haydinkana soo saaro yacni qaar wanaagsan oo dadka anfaca isla markaa ilaahay haydin siiyo qaar yacni wanaagsan oo tiro badan ayuu lahaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam isagoo carruur wanaagsan ugu ducaynaya waxaa xusid mudan guurkaa uu guursaday cali bin abi aalib fatima bintu rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam oo runtii la yidhaahdo aqalgalkoodii waxa uu noqday shay walba inay shay yar ka sitaan xabad weela allahuma salli calaa maxamed saan yar oo runtii ay ku seexdaan xabad yar oo muxuu ahaayey go-a oo runtii ay huwadaan iyo shay magaratay lagu ridqo waktigaasi yacni magaratay kimisti iyo wixii lamidka ahayd ee la isticmaali jiray iyo shay yaro weelka lagu shubto biyaha lagu shubto hantidoodii ugu badnayd ee geriga u taalay dhowrkaas shay ayay ahayd rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ku aqalgeliyey cali iyo faatima oo dadka ugu jeclaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxa runtii la yidhaahdaa waxa loo waayey wax ay ka dhigtaan casuumad markii guurka uu dhacay dabeete waxau ku yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam yaa cali guurka waa lagama maarmaan in la helo casuumad wuxuu ogaa inaanu waxba hayno saxaabiga loo yaqaano sacad bin mucaad oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam saxaabadii ansaarta ahayd ee madiina raashinka ugu keeni jirtay kamid ahayd isla markaa kuwii ansaarta utalin jiray ahaan jiray ayaa waxa uu soo diray waxoogaa raashina cali bin abi aalib isagoo leh nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa aan idinku soo diray taa iyada ah dabeete intii ayaa laga dhigay waliimad oo saxaabadii oo dhan la iskugu yeedhay halkiiba rasuulku caleyhi salaatu wasalaam oo casuumaddii ugu sameeyey habeenkii aqalgalkooda ahayd ayaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ugu yeedhay cali bin abi aalib biyeynta uu soo qaaday ayaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu ku daadiyey laabtii faadima isagoo leh allahuma inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaytaani arajiim ilaahayow waxaan kaa magan gelinayaa iyada iyo caruurteedaba shaydaanka laga fogeeyey raxmadda ilaahay subxaanahu watacaala dabeete biyo kale ayaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu soo qaaday iyagana sidiisi la-eg ayaa waxa uu ku shubay cali bin abi aalib radia allahu canhu waxaanu runtii ku yidhi allahuma baarik fiihimaa ilaahay oo barakee yani dhexdooda wabaarik calayhimaa oo korkooda barakee wabaarik lahumaa fii shablihima waxaa kaloo aada u barakaysaa yacni ilmaha kasoo bixi doona iyaga ee runtii raxmadda badan leh ayaa u yidhi waxaanu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wassalaam isagoo mucawadateynka ku akriyay udkhul biahlika biismi illaahi walbaraka u gal ehelkaaga magaca ilaahay ugu gal sidoo kale barako ugu gal buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam sidaasaa runtii faatima iyo cali bin abi aalib ay u ahaayeen qaar ku ag noolaa rasuulka calayhi salaatu wassalaam agtiisa oo runtii ka dhawa waxaa xusid mudan rasuulka calayhi salaatu wassalaam ayaa waxa uu soo maray maalin maalmaha ka mid a cali iyo faatima oo runtii hurda oo go- keliya wada huwan go-aasi oo inta hoose marka ay saaraan inta sare ay qaawanaanayso inta sare marka ay saaraanna inta hoose ay qawanaanayso oo runtii tilmaamaysa sidii ay u noolaayeen ehelkii rasuulku calayhi salaatu wassalaam dabeete nabigu calayhi salaatu wassalaam waa uu ag fadhiistay isaguna gu-iibuu wax ka huwaday isagoo ku leh oo lugaha ayuu geliyey kamaa antuma yani sidii a ahaydeen iska ahaada waana u sheekayay rasuulku calayhi salaatu wassalaam isagoo runtii uga waramaya wax labadoodaba farxad geliyey idan waxay tilmaamaysaa sida nabigu calayhi salaatu wassalaam uu ku ahaa faatima bintu rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam waxaa xusid mudan faatima iyo cali bin abi aalib oo markii ay aqal galeen kadib runtii guri ka waayay guryihii rasuulka calayhi salaatu wassalaam ku dhowaa iyadoo rasuulku uu jeclaa inuu ka warhayo oo adduun aanu ku ogeyn faatima iyo cali bin abi aalib dabeete waxa ay galeen guri ka fog yani agagaarkii masaajidka ee uu deganaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam muddo kadib rasuulku calayhi salaatu wassalaam halkaasi ayuu kusoo siyaarin jiray waxau dabeete maalintii dambe ku yidhi yaa faatima inuu iridu an uxawilaka ilaya waxaan doonayaa waxaan doonayaa faatima inaan kusoo wareejiyo oo aan kusoo wareejiyo meel aan kaa ogaan kara buu yihi rasuulku calayhi salaatu wassalaam sababtuna ay ahayd isagoo inantiisaasi aada u jeclaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam dabeete waxay ku tiri yaa rasuul allah saxaabiga loo yaqaano xaarisa binu nucmaan ayaa guryo ku leh masaajka agtiisa oo ay haboon tahay in isaga aadee rasuulallahi aada yani ii weydiiso guryaha mid kamida ayaa ku tiri rasuulku calayhi salaatu wassalaam dabeete nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu yihi qad taxawala xaarisata cana xataa qad istaxiyaytu saxaabigaasi guryo hore ayuu noo bedelayo kuwan aan ku jiraba isagaa isiiyey buu yihi rasuulku calayhi salaatu wassalaam marka waan ka xishoonayaa inaan haddana kuu weydiiyo adiga saxaabadu runtii way jeclaayeen rasuulku calayhi salaatu wassalaam waanay tabantaabin jireen waanay ka warhayn jireen lidaalik waxaa maqlay saxaabigii nucmaan yani xaarisata binu nucmaan alansaari ayaa sheekadii maqlay dabeete wuxuu ihi yaa rasuul allah waan maqlay in faatima ay ku tiri ii weydiiye waxaana doonayaa gurigaygaasi adiga kuugu dhow inaan ku siiyo yaa rasuul allahi ee iyada usoo wareejiy dabeete nabigu calayhi salaatu wassalaam sidii baa uu yeelay yani waxaanu ku yidhi yani ilaahay ha kuu barakeeyo waxa aada bixinayso ayaa ku yidhi saxaabiga rasuulku calayhi salaatu wassalaam faatima waa uu soo wareejiyey rasuulku calayhi salaatu wassalaam waxaanuu runtii keenay meel u dhow isaga agtiisa waxaa runtii la yidhaahdaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam isagoo jeclaa inuu faatimo ka warhayo halkaasi ayaa uu nebigu calayhi salaatu wassalaam kaga warhayay waxaa xusid mudan iyagoo noqday reer runtii aakhiro oo inta ay adduun ka warhayaan ay aada iyo aada u yar tahay maadaam waxa ay haystaan iska yaraa waxaa la idhaha fatima hawshii ayaa ku badatay oo berigaasi yani waxbaa la ridqi jiray hawshuna yani dee waxna waati aynu kasoo waranay adduunkooduna inta uu ahaa iyo cali bin abi taalib wuxuu haystay oo xataa qalgalkoodii saxaabadaa ka qeyb qaadatay iyo rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam oo adduunka cali wahaya aada baa u yara ayaa waxa uu ku yihi utag rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo waxaad inoo soo weydiisaa waxaa soo galay adduun badan eh oo hanaa-im iyo sabaayaat ah bal inuu rasuulku ina siiyo qof inoo shaqeeya dabeete faatima ayaa u timid rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dabeete aabaheed bay salaantay oo rasuulkii ilaahay ahaa way ka xishootay inay kelmadii u sheegto dabeete markaasay noqotay cali bin abi taalib baa isa soo qaaday isaguna waa uu salaamay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam laakiin waxa uu ka xishooday inuu sheego dabeete uu iska noqday labadoodiibaa haddana isa soo raacay iyagoo isa soo xaamxaamtay waxaana yidhaahdeen iminka aynu u sheegnay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dabeeto rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa runtii ku yidhi maxaa xilligan idin keenay faadimaa la hadashay waxay tiri yaa rasuulallah dhib badan baana haysata waxaan doonayaa qof shaqaalo ah inaadna siiso dabeete nebigu caleyhi salaatu wasalaam arrintaasi way ku adkaatay waxaanu runtii ku yidhi isaga oo la hadlaya faatima iyo caaisha laa wallahi laa ucdiikumaa wa adacu ahla sufata tadwii buduunuhum laa ajidu maa anfiqu calayhim walaakinii abiicuhum wa anfiqu calayhim ahmaanahum ilaahay baan ku dhaartay idin siin maayo shaqaale iyadoo ahlu sufaha saxaabadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu ugu jeclaa oo saddex iyo toddobaatan ahayd oo la yidhaahdo saddexda shay ee qofku uu isticmaalo laba mooyaane ka saddexaad may haysa hadduu ninku labada go- hayst hore haysto kaba muu haysa hadduu go- hoose iyo kabaa haysto go-aasina muu haysa sidaasay ahaan jireen kuwaasi oo sidaas oo waxaan ku bixiyay aanan maanta haynin idinka shaqaalo idin siin maayo buuri rasuulku caleyhi salaatu wasalaam laakiin waxaan idiin sheegayaa buuri rasuulku caleyhi salaatu wasalaam oo aan idin baraya kelmado uu i baray jibriil caleyhi salaam oo ah inaa ilaahay u tasbiixsataan salaadu walba kadib oo aa mahadisaan saddex iyo soddon goor iyo saddex iyo soddon goor iyo saddex iyo soddon goor allahu akbar inaad tidhaahdaan iyo subxaana allah iyo alxamdu lilah subxaana allahi walxamdu lilahi wallahu akbar inaad tidhaahdaan xadiiska runtii bukhaari uu wariyey ee saxiixa ah sidoo kale muslimna uu soo saaray ayaa allahuma salli calaa maxamedin uu sheegay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tasbiixdaasi iyo taxmiiddaasi iyo takbiirtaasi ayaa idin fududaynaysa hawshiina eh cibaadadaa ku daala buu yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam taas waxay ahayd tarbiyad iyo barbaarin uu siinayey rasuulku caleyhi salaatu wasalaam faatima oo uu sheegayey muhimadda uu qofka bini aadamkii u nool yahay adduun uun inaanay ahayn laakiin ay tahay qofku marka uu toosnida iyo cibaadada iyo allahuma salli calaa maxamed yacni uu ku dadaalo ay keenaysa in noloshana ilaahay subxaanahu watacaala inuu ufudeeyo waxaa runtii xusid mudan iyadoo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu sidaa ku ahaa cali bn abi taalib iyo fatima bintu rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam haddana dee bashar bay ahaayeen way isqaban jireen labadoodu sidoo kale sida dadku ay u wada nool yihiin bay u wada noolaayeen daa'imanna rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waa uu dhex geli jiray marka ay isqabtaan arrin yarna uu soo dhex marana isaga ayaa kala hagaajin jiray rasuulku caleyhi salaatu wasalaam maal maalmaha ka mid a ee rasuulka oo faraxsan ayaa soo baxay dabeetoo axadu asaxaaba ayaa weydiiyey weri yaa rasuul allah waad faraxsan tahay maxay farxaddani ahayd dabeeto wuxu uhi maa yamnacunii waqad aslaxtu bayna axabi ithnayni li maxaa ii daydayaa inaan farxo ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waabay tahay inaan farxe eh waayo buu yihi waxaan soo heshiisiiyey labadii qof ee agtayda loogu kalgacaylka badnaa ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii la yidhaahdaa muddo kadib ayaa faatima ay usoo ashkatootay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo leh yaa rasuul allah cali bna abi aalib oo ay gu ad adag yahay sidaa darteed waxaan doonayaa rasuulka ilaahayow inaad igala hadasho cali bna abi aalib cali bn abi aalib ayaa isaguna soo dabagalay isagoo dhagaysanaya bal hadalka uu ugu jawaabo rasuulku calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo runtii waaninaya faatima oo cali bn abi aalibna uu meel ka dhageysanayo laakiin aanu arkin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa uu ku yihi yaa bunaya ismacii wastamici waacqilii inahu laa imrata bimra'a laa ta'ti hawaa zawjiha wahuwa saakin yacni waxau ku yidhi inantaydii ay dhagayso oo u dheg raarice waxaan ku leeyahay oo u caqli yeelo gabadhi ma ay jirto gabadhnimadeedu ilaa ay la timaado waxaa ninkeedu uu jecel yahay isaga oo aamusan oo aan u sheegin ayaa yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo marka alle cali yani ma garatay sidaa ku yeela oo nebigu sidaa ku waaninaya calayhi salaatu wasalaam ayaa uu kelmadaa ku yeli cali bin abi aalib ayaa runtii meel shisho ka maqlayo markii ay soo noqotay ayaa uu runtii soo dhaweeyey isagoo ku leh waxaan ku dhaartay in maanta kadib aanan la iman wax ku dhib geliya ayaa uu ku yidhi isagoo runtii arkayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii layaabka badnayd ee uu runtii faatima u waaniyey waxaa xusid mudan mujtamacii qureysheed maalinba qof ayaa kasoo islaamayey oo u imanayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii la yidhaahdaa inan uu dhalay abuljahl oo aada loo ammaani jiray abuurkeeda iyo allahuma salli calaa maxamed caqligeeda iyo kartideeda ayaa soo islaamtay dabeete waxa ay timid magaaladii madiina arrintii ayaa waxa ay gaadhay saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete waxaa la yidhaahdaa idantaasi ayaa damac uu ka galay cali bn abi aalib oo uu doonay inuu la guursado faatima bintu rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam arrintiibaa faatima ay maqashay dabeete waxa ay u timid rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaanay ku tiri yaa abi miyaad maqashay waxa suuqa lagaga sheekeynayo oo ah inantii abuljahal ee dhowaan soo islaamtay ee ninkii aada ogeyd dhibtii uu dacwadda usoo geystay inuu doonayo cali bn abi aalib inuu aniga ila guursado iyo inaanad hablahaaga isgarab taagin oonad u cadhoonin miyaanad ayay ku tiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi muu ogeyn laakiin qadiyadaasi oo ah inantii abuljahl abuljahl oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo dhibay iyo faatima oo rasuulka difaaci jirtay in meel layskugu keeno arrintaasi way ku dhibicday oo nebiga calayhi salaatu wasalaam meel bay ka gaadhay dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga oo la hadlaya sida saxiixa ah asxaabu sunanna ay wariyeen waxau yihi ina bani hishaamin binu muqiira ista'danuunii an yankixuu caliya bina abi aalib falaa aadanu lahum uma laa aadanu lahum uma laa aadanu lahum ilaa an yuxiba ibnu abi aalib an yudalliqa ibnatii wayankixa ibnatahu fainamaa fainamaa ibnatii bidcatun minii yuriibunii maa raabaha wayu'diinii maa aadaaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo muujinaya halka ay ku leedahay faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa ayaa runtii uu yidhi kelmadan iyada ah nimanka reer beni muqiira waxay i weydiisteen cali bna abi taalib inaan u guuriyo inantooda u ogolaan maayo oo u ogolaan maayo oo u ogolaan maayo buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex goor inuu cali bna abi taalib jeclaysto inuu faadimo inta uu furo inuu inantooda guursado mooyaane marnaba dhici mayso inuu faadima iyo inanta abuljahal uu dhalay inuu meel iskugu keeno waxay ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo faadima waa qeyb iga mid ah wixii dhibgeliyaana wuu i dhibgelinayaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan waxay tilmaamaysaa faadima halka ay ku lahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam agtiisa sida tirmidi iyo xaakim iyo mustadrak ay soo wariyeen ee cabdillaahi bni zubayr uu ka uu soo saaray can innabiyi sala allahu alayh wasalam qaal wuxuu lahaa inamaa faadimatu bidcatu minii yu'diinii maa adaaha wayunsibunii maa ansabah faadima waa qeyb jirkayga kamida wixii dhibgeliyaana wuu dhibgelinayaa wixii daaliyaana wuu idaalinayaa buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintaa maalintaasi cali bin abi taalib markii uu kelmadaa maqlay ayaa uu faadimo u tegay aadana wuu u raaligeliyey waxaanuu yidhi waxaa iga go-aana inaanan guursan inantaasi uu dhalay ninka la odhan jiray abuljahl waxaa ibnu cabbaas radia allahu canha radia allahu canhuma waxa uu lahaa cabdillaahi ibnu cabbaas isagiyo aabihiiba ilahay raalli ah ka aade waxa uu usoo galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bn abi taalib iyo faatima iyagoo u qoslaya dabeete waxa uu ku yidhi markii ay arkeen bay aamuseeno maxaa idinka oo qosol ku jira markii ay aragteen aamusteen buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu isku haynay ba way ay tiriyaa faadima iyadoo u warramaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aniga ayaa rasuulku iga kaa jecel yahay iyo aniga ayuu iga kaa jecel yahay baanu isku haynay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ilka caddeeyey wuxuu ihi yaa bunaya laka riqat lwaladi wa caliyun acazu calaya minka adigu kalgacaylkii caruurnimadayda oo caruurtayda ah kalgacaylkii dee inaad inantaydii tahay ayaad adigu gaar u leedahay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa caliyun acazu calaya minka calina agtayda wuu kaaga sharaf badan yahay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana runtii leedahay cali bn abi taalib mar kale ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyey rasuulka oo ku yihi yaa rasuul allah kaayaga jecesha dabeete rasuulku wuxuu ihi fatima axabu ilaya minka fatima ayaa agtayda lagaaga kalgacayl badan yahoon kaa jecelahay wa anta acazu calaya minha adiguna agtayda waad kaga sharaf badan tahay sidaasuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiisuu runtii dabaraani soo saaray oo ragga ku jira ay yani yihiin wada saxiix oo ibnu jurayx isaguna uu ka waramay wuxuu ihi kanat fatima asqardu asqar waladi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam wa axabihina ileyh caruurta rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu yarayd fatima islamarkaana iyada ayaa loogu kalgacayl badnaa ayaa uu ku yidhi cumar bnu khadaab radia allahu canhu waxa uu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku leh fatima fidaka abi wa ummi oo ahayd erey ay runtii qorayshi isticmaali jirtay oo ay ku isticmaali jirtay dadka ay ugu jeceshay waxaa runtii xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam safar marka uu ka yimaado waxa uu soo mari jiray faadima isaga oo eegaya noloshooda iyo xaalkooda sida ay yihiin waxaa la yidhaha maalin maalmaha kamida ayuu yimid rasuulku alayhi salaatu wasalaam gurigii faatima oo runtii lagu xidhay daah yani daahyadii uu ku ogaa aan ahayn oo aada u qurux badan dabeet rasuulku alayhi salaatu wasalaam markii uu ag yimid ayaa uu eegay dabeet uu ka noqday oo uu muugelin rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxay way garatay faatima oo wejigii rasuulka alayhi salaatu wasalaam bay ka dareentay dabeete waxaa la yidhaahdaa wixii ayaa ay duuduubtay isla markaa bahalla ay xidhnayd oo waxaan la isku qurxiyey aan way iska saartay waxaanay ka daba tagtay rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxaanay ku tiri yaa rasuul allah inantaadii waxa ay ma garatay way kusoo salaamaysaa waxaanu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam markii uu arrintaasi dareemay ee uu arkay inay soo noqotay alaabtiina ay ma garatay dee sadaqadaysatay iyadoo tusaysa inaanay ka habaabin dariiqii rasuulka alayhi salaatu wasalaam oo muhiimadeedu ay ahayd inaanay adduun yani dad adduun aanay ahayn wuxuu ihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam isaga oo ku faraxsan yani laysat iddunyaa min muxammadin walaa min ali muxammadin walow kanat iddunya tacdilu cinda allahi min alkhayri janaxa bacuuda maa saqa kaafira minha sharbatama adduunyadu maaha mid yani maxamed iyo rasuulku alayhi salaatu wasalaam usugan reer maxamedna inay daba galaan maaha haddii ilaahay agtiisa garab kaneeco ay ka tahayna yani maa saqa kaafira minha sharbatama yacni kama waraabiyeen mid gaala cabitaan mar keliya ah ayaa yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxaana la yidhaha rasuulku alayhi salaatu wasalaam isagoo ku barbaarinaya inaanay ahayn yani allahuma salli calaa maxamed faatima mid adduun yani uma garatay urursata oo gurigeeda uu ka muuqdo oo taa uu ku barbaarinaya rasuulku alayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu ku lahaa yani rasuulku alayhi salaatu wasalaam allahuma ajcal risqa ala muxamedin kafaafa ilaahayow risiqa reer maxamed oo rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo ehelkiisa ah waxaad ka dhigtaa mid kafaafa yani mid wax ku filan uun dad ku nool ka dhig buu lahaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxaa runtii xusib mudan yani gabadha loo yaqaano bintu hubayra ayaa usoo gashay rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyada oo runtii magaratay sidata silsilad ay lahayd faatima bintu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam dabeete nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa silsiladaasi ayuu aada ula yaabay yaa faatima yani waxa uu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam miyaanad ahayn inantii rasuulka alayhi salaatu wasalaam ma waxa aada dooneysaa silsilada noocaasa adiga oo xidhan oo runtii aan isleeyahay waa silsilad naari ay ku dheehan tahay inaad ku noqoto inantii rasuulka alayhi salaatu wasalaam dabeete runtii waxaa la yidhaahdaa halkii ayaa silsiladii ay ku iibisay oo ay ku sadaqadaysatay oo ay tiri alxamdu lilahi aladii anja dabeete rasuulku alayhi salaatu wasalaam isagoo qadiyadii ka hadlaya ayaa wuxuu yihi alxamdu lilahi aladii anjaa faatimata min annaar waxaa mahad leh ilaahii ka nabadgeliyey faatima bintu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam naarta ayhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam wahada wallahu aclam waaxkam wabilahi tawfiiq